bsm illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa ywm اddiin qala sheekhu raximah llah washafaacatu shafaacadii alatii taasi oo idaharaha uu kaydiyey lahum ummadiisa uu kaydiyey rasuulku alayhi salaatu wasalaam xaqun wey kamaa ruwiya sida lagu wariyey fi lakbaar axaadiisa saxiixee sugnaatay sida lagu wariyey sheekhu halkan waxa uu kaga hadlayaa shafaacada rasuulka alayhi salaatu wasalaam ummadiisa uu shafeeco qaadi doono yawma alqiyaama shafaacadu luqa ahaan waa bidul witri wey witriga waxa waa tirada kala dhiman ashafcuna waa tirada buuxda waa kinsiga iyo dhabanka waxaynu u naqaan waxaana shafaacada ama tirada isku buuxdo shafci loo yidhi leanna way isbuuxinaysaa oo way isbuuragaraynaysaa shafaacada istilaax ahaan ama erey bixinta loo yaqaano markaynu eegno waa tawasutu lilgayr fii jalbi maslaxatin aw dafci madara waa cid in erge loo noqdo si wanaag ka maqan loogu soo jiido oo loogu xaasiliyo ama dhibaato iyo xumaan qofkaasi uu ka cabanayo looga difaaco looga riixo markaa shafaacadu waxay yeelanaysaa saddex daraf ashaafic waa kii ergada ahaa almushaficna waa kii loo ergeynaya ama ergada erge ahaan loogu tagaayey ee aqbalayay ergada alsi almashfuucu lahuna waa ka loo ergeynayo ee wanaag waxa weeyaan cid kale loo weydiinayo ama cid kale loo weydiinayo dhib inay ka difaacdo oo ay ka riixdo marka la leeyahay shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadiisa uu reebay ama uu keydiyey waa xaq waxaa looga jeedaa tawasutu nabiyi calayhi salaatu wasalaam liummatihi yawma alqiyaama ergada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadiisa uu ergeynayo maalinta qiyaame idakaraha lahum wuxuu sheekhu markaas u yihi isagoo arrintaa kasoo qaatay xadiidka uu leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam likulli nabiyin dacwatun mustajaaba rasuul kastaa wuxuu lahaa baryo iyo yeedhmo laga aqbalayay wa ana idakartuhaa shafaacatan liummati anuu baryadii laygu ballan qaaday in layga aqbalayo imikaba ilaahay maan sii weydiisano dib baan udhigtay buuri si aan waxa weeyaan baryada ilaahay ugu baryo maalinta ummadaydu ay shafaaco u baahan tahay shafaacada adduunyadana waa dhacdaa waynu naqaanaa ergadu aakhirana way dhacaysaa laakiin tan adduunyada dhacda iyo ta aakhiro dhacda farqi weyn baa udhaxeeya waa kala duwan yihiin oo shafaacada rasuulku alayhi salaatu wasalaam ummadiisa u shafeeco qaadayo iyo ta malaa'igtu ay shafeeco qaadayaan iyo ambiyada iyo shuhaadada iyo saalixiintu shuruud bay leedahay oo maaha wax iyaga gacmaha ugu jiro oo sida ay doonaan ay ka yeelayaan shuruudda waxaa kamid a inay idan iyo ogolaansho xagga ilaahay ka helaan laa axada yashfac la almalaa'ika wala alambiya wala ashuhadaa wala lmuqaribuuna wala lmuqarabuuna ila biidni illah man da ladi yashfacu cindahu ila biidnihi bu ilahay waa kuma ka ilaahay agtiisa ka shafeeco qaadaya iyadoo ilaahay subxaana watacaala aan u ogolaan waa ma jira macnihiidu shardiga labaad shafaacadu ay leedahay waxa weeyaan alridaa can ishaafic wa can ilmashfuuci lahu inuu ilaahay raalli ka yahay kan loo kan shafeeco qaadaya walaa yashfacuuna ila liman irtadaa kan loo shafeeco qaadayo laftiisana inuu ilaahay raalli ka yahay raallida loogama jeedo inuu yahay qof dhamaystiran oo wanaag oo dhan dhamaystirtay kan loo shafeeco qaadaya ila ahlulkabaa'irki ahlulmacaasigiiba waa loo shafeeco qaadaya ee waxaa loo jeeda waa inuu yahay ahlu tawxiid oo qof islaamnimo iyo tawxiid iyo iimaan ku dhintay waa inuu yahay ilaa saddexdaa shardi la helo shafaaca suurtogeli mayso yawma alqiyaama inuu ilaahay u fasaxo cidda shafeeco qaadaysa ilaahay inuu raalli ka yahay cidda shafeeco qaadaysa ilaahay subxaana watacaala inuu raalli ka yahay cidda loo shafeeco qaadayo sidaa awgeed cid wanaagsan ayuunbaa shafeeco qaadaysa cid wanaagsan ayuunbaana loo shafeeco qaadaya oo ahlu tawxiida laakiin dadka ahlu shirkiga loo shafeeco qaadi maayo shafaacada rasuulka alayhi salaatu wasalaam wax la isku waafaqsan yahay iyo mid aan la isku waafaqsanayn oo ahlulbidaca qaarkood ay diideenba way leedahay shafaacadu waxay uqaybsantaa mar kale mid rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam ku gaara iyo mid lala wadaago saddex shafaaco ayaa rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam yowma alqiyaama u gaara oo ilaahay isaga uu ku sharfo uu ku karaameeyey cidina aanay la wadaagin midna waa shafaacatu lcudma weeyaan shafaacada weyn shafaacada weyn oo macnaheedu yahay inuu ushafeeco qaado ahlulmawqif dadkii taagnaa garoomada qiyaamaha gaal iyo islaam iyo munaafiqiin noocay doonayaanba ha lahaadaan shafeecada maaha macnaheedu inuu shafeeco qaadayo in janno la geeyo ee waxa ilaahay tabaaraka watacaala uga ergeynayaa inuu dadka kale xukumo meesha uu ka dhaqaajiyo oo mid waliba meeshii uu mutaystay janno iyo naar inuu ilaahay subxaana watacaala geeyo taa adiladeedu waa fara badan tahay waxaa kamid a xadiidka saxeexeyn ku jira ee abu hurayra uu warinaayo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamid a ayaa hilib loo keenay bu uri dabeetana waxaa loo dhiibay dhundhun baa loo dhiibay aada baanu u jeclaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam markuu goostay hal mar ayuu rasuulku yihi ana sayid nnaasi yawma alqiyaama maalinta qiyaame dadka sayidkooda aniga ka u heer sarreeya miyaad garanaysaan arrintaasi waxay ku dhacayso dadkii ayaa waxay odhanayaan war dhibka aynu ku jirro miyaydaan arkahayn dadkii ilaahay meesha isugu keenay alawaliina walaakhiriin oo fii saciidin waaxid garoon qura banaan la isugu keenay waxay odhanayaan alaa tarawna ilaa maa antum fiih alaa tarawna ilaa maa qad balagakum alaa tanduruuna ilaa man yashfacu lakum ilaa rabbikum war miyaad inoo eegtaan cid rabbi tabaaraka watacaala inooga ergeysa si ilaahay subxaana watacaala meeshan uu inooga dhaqaajiyo ahwaasheeda iyo dhibkeeda dabeeto dadkiiba waxay odhanayaan qaar kamidi abukum aadam kaasi waa aabihiin aadamo utaga nebi aadam bay utageen caleyhi salaatu wasalaam waxay odhanayaan aadamow abulbashar baa tahay basharka aabahood ee fashfac lana ilaa rabbi rabbigaa nooga shafeeco qaad miyaanu arkan waxaanu ku suganaya dhibkana gaadhay dabeete aadam wuxuu odhanaya calayhi salaatu wasalaam ina rabbii qad gadiba alyawma gadaban lam yaqdab qablahu mitlahu walan yaqdaba bacdahu mitla rabbigay maanta wuxuu cadhooday cadho aan weligeed horteed cadhon dabadeedna aan cadhoon doonin wa inahu nahaanii can shajarati facasaytuhu ilaahay geed buu ii diiday o ihaha cunin amarkii ilahay waan khilaafay oo waan cunay nafsii nafsii naftayda naftayda ayaan badbaado raadinayaa cid kalena waxba uma qaban karo idhab ilaa ayri cid kale utag waa ka dhaqaaqayaan waxay utagayaa nabiy llahi nuux calayhi salaatu wasalaam waxay ku odhanayaan nuux anta awalu rusuli ilaa ahli lard rasuulkii u horreeyey ilaahay usoo diray dadka dhulka jooga ayaad wasamaaka cabdan shakuura ilaahay wuxuu kugu magacaabay inaad tahay addoon ilaahay umahadnaqa ee noo shafeeco qaad dhibkooda u sheeganayaan nebi nuux sidoo kale odhanaya ilaahay cadho daran buu maanta cadhooday mid ka daran aanu cadhoon doonin aniguna qoomkaygii baan habaaray ee naftaydaan u yaabanahay maanta cid kale utaga nebi ibraahim bay utagayaan sidaas oo kale ayaa isaguna uu ka odhanaya markay dhibkaa u sheegtaan isna wuxuu odhanayaa beena ayaan sheegay beenahaas maan kuwa sariixo cad ee sarbeebo ayay ahaay naftiisa uu ku badbaadin nabiyullahi ibraahim sida markii uu asnaamta burburiyey iyadoo dadkii laha ay ka maqan yihiin markii la weydiiyena la yidhi yaa saa sameeyey uu yihi kooda u weyn baa sidaa ku sameeyey bal weydiiya masalooyin kaanu yantiquun marna waxay ahayd markii uu soo maray boqorkii dulmiga iyo gardarada badnaa ee doonay inuu ka qaado xaaskiisii markaa uu ku yihi walaasha weeyaan isagoo ujeeday inay tahay uktuhu fi ddiin almuhim arrinta noocaasi oo dembi cadow sameeye aan ahayn ayaa haddana nabiy llahi ibraahim uu ku cudur daartay waxa uu yihi markaa iga taga anigo cid kale utaga muuse horda utaga nebi muuse u yimaadeen nebi muuse ayay ku yidhaha istafaaka allahu birisaalati bitakliimihi cala annaas ilaahay baa kuu doortay waxyigiisa iyo inuu adiga toos kuula hadlay iyadoon malag hadalka lagu soo marin noo shafeeco qaad oo u cabanaya sidoo kale isaguna odhanaya waxaanu ku cudur daaranaya inuu naf dilay wa inii qataltu nafsan lam umar biqatliha intaan loo waxyoonin bay ahayd waa ninkii ahaa waxa weeyaan qibdiga ee asxaabu fircoon kamid ahaa ninka reer banu israail uga hiilinayay ee feerkiisii ku dhintay cid kale utagana ciise utaga nebi ciise alayhi salaatu wasalaam ayay utagayaan waa ammaanayaana waxay leeyihin waxaa tahay rasuulki ilaahay oo kelimatu alqaaha ilaa maryam kii kelmada ilaahay ku ahaaday baa ta ilaahay bilaa aabba uu abuuray dabeetana waxa uu odhanayaa saasaan ahay laakiin waxba idinkama qaban karo arrinkaa ad dooneysaan ilaahaynu cadhoodayba isaguna tilmaamaya wax dembiyo isagu uu sameeyey nabi ciise muu sheegin orda cid kale u tago nebi maxamed u taga nebi maxamed ba alayhi salaatu wasalaam ayuu imanaya ya muxamed anta rasuul llah khatimu lambiya gafara allahu laka danbak ma taqadama minhu wama taahar fashfac lana ilaa rabbi alaa tara ma naxnu fii alaa tara ma qad balagana saasay ku ohanaya rasuulka alayh salatu wasalaam dabeeta rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy maaha shafaacadu ila wix isagu gacanta ku haysto odhanayo waayo waan idin shafeeco qaaday maaha carshi baan imanayaa buuli taxta alcarshi baan imanayaa halkaasaan ku sujuudaya rabbi tabaaraka watacaala aan ugu sujuudaya dabeeta ilaahay maalintaa wuxuu ii furayaa ammaan iyo mahad fara badan oo hore aan laygu furin oo ilaah aan ku ammaano aan ku mahadiyo dabeeta ilaahay wuxuu igu odhanayaa irfac ra'sak sal tucta ishfac tushaffac madaxa kor u qaado sujuudda ka toos nebi maxamedow weydiiso waxaad doonaysa waa lagu siin shafeecadaada waa lagaa aqbaliye faaqul ya rabbi ummatii ummatii ya rabbi ummatii ummatii ya rabbi ummatii ummatii saasuu markaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam ummadda ugu shafeeco qaaday hadihi waa shafaacatu alcudma waana almaqaam almaxmuud ee rasuulka alayhi salaatu wasalaam laga soo saari doono shafaacadaasi waxay u gaabsisaa xadiidka aad ka aragto rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam shafaacada labaad ee rasuulkeena u gaarkaay waa shafaacatuhu fi ahli ljanati an yuftaxa lahum ljanna shafaacada u shafeeco qaadaya ahluljannaha si jannada albaabkeeda loogu furo oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxa uu ku tilmaamay axaadiisa waxa weeyaan saxiixa inuu yahay awalu man ya'ti baaba aljanna ka u horeeya imanaya albaabka jannada oo marka uu garaaco malaga oonaya man uhay waa maxamed wanabika umirtu anlaa uftixa an laa aftaxa liaxadin qabla adiga qof ka horeeya inaan ufurin ayaa lay faray waxaa kaloo rasuulku yihi ana awalu mushaficin fi ljanna qofka u horeeya ee jannada furitaankeeda dadka uga shafeeco qaadaya baana taasina rasuulkeena u gaarka ta saddexaade rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam u gaarkaay waa shafaacatuhu licamihi abi aalib waa shafaacada u shafeeco qaaday adeerkii abu aalib adeerkii abu aalib wuxuu ahaa nin gaala gaalnimana ku dhintay siaa xadiida saxiixahay ay tusinayso khilaafan lishiica oo yihi isagoo muumina buu dhintay bal qaarkood ay gaadhsiiyen idhaha nebi buu ahaada walciyaadu billah ninkaa gaalnimada ku dhintay bay halkaa gaadhsiiyeen laakiin rasuulka alayhi salaatu wasalaam gacan weyn buu ugeystay oo wax badan buu u qabtay isagoo u difaaciyay rasuulka xamiyatan qabyaalad ahaan buu udifaaciyay maadaama adeer u ahaa intii uu noolaa marka rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey weliba adeerka cabaas weydiiyey sa bukhaari warinayo ina camaka aba aalib kana yansaxuk wayaxuutu fahal nafactahu bishay adeerka abu aalib waa kuu difaaci jiray o wanaagaagu ka talin jiray waxma ku tartay buu ku yihi rasuulka ilaahay rasuulku wuxu uhi nacam huwa fi baxbaaxin min annaar lawlaa ana lakana fi darki asfali min annaar haayo iminka waxa uu ku jiraa naarta meel yaroo soko lugaha un u gaadhi haddii shafeecadaydu aanay jiri lahaynna waxa weeyaan naarta darakaadkeeda kuwa uhooseeya ayaa u geli laha marka shafaacadaas waxay ku gaar tahay abu aalib manaha in naarta laga soo saaray abu aalib oo kafir dee naarta lagu warinaya laakin shafaacada rasuulku waxay u tarto waa takfiif waa cadaabki ayun baa laga khafiifiyo meeshii u darayd aan la gelin meeshii ugu fududayd la geliyey weliba rasuulku uu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam inuu yahay akafu ahli naari cadaaban ahlu naara ka ugu cadaab fudud oo laba dhimbiilood oo naara labadaas baabacee lugaa in loo saari doono oo yakli minhuma dimaagu labadaa dhimbiilada ogood maskaxdiisu ay la kari doonto halka ay ka farfadlayn doonto waana akafu ahli naari cadaaban ahlu naari kii ugu cadaab fududaa isagoo ah aayadda qur-aanka ilaahay leeya fama tanfacuhum shafaacatu shaaficiin aayaddaas ilaahay uu leeya kuwa kufaartaa anfici mayso waxba ku tari mayso shafaacada kuwa shafeeco qaada yawma alqiyaama iyo xadiidkaasina iska hor iman maayaan oo ma anficin nafci dhamaystiran oo naartii lagama soo saarin abu aalib waa laga khafiifiyey waa talabada ayaddu waa caam xadiidkuna wuxuu ka khasiso o uu ka reebay abu aalib oo shafeecada labada dhinacba khaas bay ka tahay o cid qof gaala u shafeeco qaadaysa ma jirton rasuulka ahayn calayhi salaatu wasalaam qof gaaloo rasuulku u shafeeco qaadayaana ma jiro oo aan ahayn adeerkii abu aalib oo isagana weliba naarta aan laga soo saarahayn ee laga khafiifinayo una xogey laga fududaynayo shafaacada saddexdaa qaybood rasuulkaa la gaara qaybo kaleo waxaa jira rasuulka alayhi salaatu wasalaam lala wadaago sida shafaacada loo shafaaco qaadi doono qowm xasanaadkooda iyo sayi-aadkooda ay ay sinaadeen waaa loo shafeeco qaadaya ambiyadii baa loo shafeeco qaadaya malaaigta saalixiin si jannada waxa weeyaan loo geliyo iyo qoom la amray in naarta la geliyo oo ahlu tawxiid ah laakin dembiye ay sameeyeen lagu ciqaabayey kuwaana si aanay naarta ugelin baa loo shafeeco qaadaya waxaa kamid a qaybaha shafaacada shafaacada loo shafeeco qaadaya ahluljanaha kuwo kamida si darajaadka jannada darajo sare looga siiyo oo ti ay mutaysteen ka sareyso taana axaadiisa culimadu ay udaliishadeen waxaa kamid a xadiidkii waxa weeyaan abu salama rasuulku u duceeyey markii nafta ay ka baxday uu lahaa warfac darajatahu fi lmahdiyiin ilaah abu salama darajadiisa kor u qaad ee fi ljana weyaan macnaheedu marka intii uu mutaystay darajadu mutaystay mid ka sareysa ilaahay ugee weyaan hadi min shafaacati nabiy alayhi salaatu wasalaam waxaa kamid a shafaacada uu rasuulku qoom u shafeeco qaadayo si ay jannada u galaan iyadoon lana xisaabin aan lana ciqaabin taana daliilkeeda waa xadiidkii cukaasha ibnu muxsin oo rasuulku tilmaamay alayhi salaatu wasalaam toddobaatan kun oo ummadiisa kamidi inay jannada geli doonaan bigayri xisaabin walaa cadaab markii la weydiiyey rasuulku alayhi salatu wasalaam uu ku tilmaamay hum aladiina laa yatatayaruun hum aladiina la laa yatatayaruuna walaa yaktawuuna walaa yartaquun waa kuwa aan waxba baasaysan ee qadarka si fiican u rumaysan isla markaa aan isgubin dabku xaaraan maaha laakin waa makruha waa laga fiicay in dab la isku daweeyo aakhirucilaaj in laga dhiga ayaa fiican marka laga maarmi waayo waayo waa tacdiibun linafs waa naftii oo la cadaabayo o la dhibaataynayo sidaas oo kale cidna wax nagu tufa ma yidhaahdaan ayuu leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam oo tawakulkoodaa heer sarreeya xaaraan maaha inuu qofku yidhaahdo hadduu xanuunsanayo qof igu tuf laakin qofka iska daayay ilaahay tala saarta inuu kasii wanaagsan yahay ayaa xadiidku cumuuman ama guud ahaan una tusinaya markaa qoomkana in rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu shafeeco qaadayo waxayna tusinaya cukaasha ibnu muxsin ba wuxuu yihi ya rasuula allah udcu llaha li an akuna minhu ilahay waxaad ii weydiisaa inaan kuwa kamid noqdo jannada gelaya bigayri xisaabin walaa cadaab faqala nabiyu alayhi salaatu wasalaam anta minhu adi waa shafaacatu nabiy alayhi salaatu wasalaam waxaa kamida shafaacada uu rasuulku shafeeco qaadayo shafaacatuhu fi ahli lkabaa'iri min ummati shafaacadu u shafeeco qaadaya ahlulkabaa'irka kamida ummadiisa ahlulkabaa'irka waxaa looga jeeda dadka iyagoo ahlu tawxiid oo muslimiina sameeyey waxyaaba ilaahay uu ka xaaraantimeeyey ama ka tegay waajibaad ilaahay saaray isla markaana dhintay iyagoo weli aan toobad keenin ahlulkabaa'ir baa la yidhaha kuwii kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn sameeyey kuwaasi rasuulkeenu alayhi salaatu wasalaam waa u shafeeco qaaday oo xadiidka imaamu axmed warinaya wuxu uhi rasuulku shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummati shafaacaydu waxay usugnaatay kuwa kabaa'irta sameeyey ummadayda kamid a si naarta waxa weeyaan looga soo saaro dunuubtoodii waxa weeyaan ay ku galeen awgeed iyagoo naarta ku galay ayaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu shafeeco qaadi doonaa waxaa kaloona tusinaya xadiidka abu hureyre bukhaari iyo keyrkiiba ay wariyeen uu ku yihi abu hureyre rasuulka min ascad nnaasi bishafaacatika ya rasuula allah shafaacadaada yaa u mudan qofka ku guuleysanaya waayo rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man qaala laa ilaha ila allah khaalisa min qalbi qofka laa ilaha ila allah yidhaahdo iyadoo laa ilaha illa ay ka dhabtao tawxiidkaasi run uu ka yahay qofkaasaa shafaacadeeda helaya markaa qofkii ahlu tawxiid ahaa in laga soo saarayo waxa weeyaan naarta waxyaabaha lagaga soo saarayana ay kamid tahay shafaacatu nabiyi alayhi salaatu wasalaam ayaa xadiidkaasina tusinaya shafaacadaas waata ay diideen qolada la idhaha khawaarijta iyo muctaziladu waayo iyagu waxay aaminsan yihin qofku mar hadduu naar galaba inaan laga soo saarahayna lagu waarinayo saasay aaminsan yihin ahlulkabaa'irkuna in naarta ku waarayaan bay aaminsan yihin saa ogeed baa shafaacadaasi ay inkireen oo ay diideen axaadiista rasuulka alayhi salaatu wasalaam aynu tilmaanayna xuja ayaa ay ku tahay waxa kaloo ay xujaysteen oo iyagu daliil ay ka dhigteen aayaadka qur-aanka ee shafaacada anfinaya diidaya sida famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin taana jawaabteedu waxay tahay ahlu sunnuhu ay ugu jawaabeen in aayaadkaasi shafaacada ay diidayaan ay tahay shafaacadii ay sheegan jireen kuwa mushrikiinta ah oo ilaahay cid aan hayn intay caabudaan oo ay baryaan oo ay uqalaan oo ay istiqaatiyo gurmad weydiistaan marka arrintaa lagala hadlana ay odhan jireen maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa wax kale u caabudi mayno in ilaahay noo dhaweeyaan hadhow ay nooga shafeeco qaadaan ayuun baan u caabudin an u baryaynaa bay odhan jireen arrintaasi wayaan ta ilaahay uu diiday ashafaacatu almanfiya fi lqur'aan waa shafaaca alati dacaaha ahlu lkufri walawthan wey waa shafaacadii ahlulkufriga iyo kuwii asnaamta caabudi jiray ama ilaahay keyrkii caabudi jira ama sanam ha caabudaan ama bashar ama malaa'ig ha caabudaani kuwaas shafaacada sheegan jireen weyaan khawaarijta iyo muctazilana xujataa uguma jirto waxa kaleynu baraarujinaynaa halkaa maadaama shafaacadu ay tahay arrin ilaahay tabaaraka watacaala uu leeyahay cidina aanay iska maamulan karin ilaa ilaahay uu ogolaado waxaa mamnuuca bay idhahaan culimadu in qof ibni aadama shafaacada aakhiro la weydiisto tusaalahaan aad tidhaahdo sheekh hebelow ii shafeeco qaad aakhiro ama rasuulkaba alayhi salaatu wasalaam la weydiisto waayo rasuulkuna ma hayo shafaacada sheekh hebelle ma hayo ilaahay baa haya ilaahay markaa weydiisto waxaad tidhaahdaa ilaahay waxaad iga dhigtaa ama aad igu dartaa kuwa waxa weeyaan shafaacada rasuulka alayhi salaatu wasalaam heli doona yawma alqiyaama markaa rabbigaa weydiiso cid kale ha weydiisanayo ilaahay haddii uu ku ogolaado ayuunba waxa weeyaan uu rasuulku ku shafeeco qaadi karaa saalixiintuna ay ku shafeeco qaadi karaan xataa rasuulku alayhi salaatu wasalaam dadka ilaahay u xadeeye uu ihahdo intaa u shafeeco qaadun u shafeeco qaadaya oo xadiidka waxaa kusoo aroortay fayaxuddu liya xaddan ilaahay inbuu ii xadaynayo ohanaya intaa u shafeeco qaad saan haddana ku noqonaya bu sidoo kale ilahay an u baryaya haddana in kale u ixadaynaya mar saddexaadkana in kale ilahay ixadaynaya markaa taasi waxay cadaynaysaa inay si arrin ilaahay tabaaraka watacaala uu bixiyo saa awgeed ilaahay keyrkii haddii la weydiisto waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa saa aimadu ay cadeeyeen sida sheikhul islaam oo kale raxmat ullahi caleyh waxaa kaleynu halkaa ilo baraarujinaynaa shafaacada rasuulka aleyhi salaatu wasalaam asbaab lagu helo ayaa jirta asbaabta waxaa kamid a tawxiidka sida rasuulka alayhi salaatu wasalaam uu yihi markii la weydiiye shafaacadaada yaa u mudane helaya man qaala laa ilaha illa allah khaalisan min qalbi qof aan ahlu tawxiid ahayn oo shirki samaynaya oo ilaahay cid aan ahayn baryayo wax ilaahay mooye cid kale aanay qaban karin weydiisanaya ama ilaahay keyrkiisa oo ka baqanaya ama jin ha noqdaan ama insi ha noqdaan wuxu qalaya hada laa yajid shafaacata nabiy alayhi salaatu wasalaam inaanu helhayna rasuulka aynoo cadeeyey waxyaabaha lagu helo shafaacada rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxaa kamid a sukna almadina walmawtu fiiha qofkii inuu magaalada madiina dego uu ku dhinto rasuulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam man istataaca minkum an yamuuta bilmadina falyamut fiiha fa inii shaaficun lahu ka idinka midee awooda ee u suurto gasha madiine inuu ku dhintaa ha ku dhinta bui rasuulku alayhi salatu wasalaam ha ku dhinto maaha macneedu ha isdilo oo madiine intuu tago nafta ha iska jaro waxa tahay hadalkaa ina idhahda ay u kaliftay waxaa jira dad juhaalo muslimiinta kamid oo xajka u taga si ay maka ugu dhintaan dabeeta naftooda waxay geliyaan meelaha mahalikooyinka ee cidhiidhiga dadka masaakiinta juhaasha ee baakistan iyo hindiya meelaha ka yimaadeen fara badany naftiisa ama wuxuu gelinayaa meel cidhiidhiya ama waxaa laga yaaba inuu baabuurba isu dhigo maka dhexdeeda waxaa laga yaabaa inuu qoraxaan u adkaysanahayn uu lugeeyo si ay naftu uga baxdo wuxuu ku istireexaya markaa inuu maka ku dhintay isagoo naftiisii dilay maaha markaa macnuu naftiisa qofku ha ku dilo maka ama madiina ha ku dile waa qofkii ilaahay tabaaraka watacaala uu dhimashadiisu inay madiine dhexeeda dhacdo uu xukumo wey isagoo ahlu tawxiidna waxaa shafaacada rasuulka waxyaabaha lagu helaya kamid a kasratu salaati caleyh salliga nebiga aleyhi salaatu wasalaam qofku inuu farabadiyo si axaadiisa saxiixa kusoo aroortay isagoo sida sunniga ee rasuulku ummadiisa baray rasuulka aleyhi salaatu wasalaam ugu salinaya waxaa kamid a in la akriyo ducadan aadaanka dabadi wuxuu rasuulku xadiidka jaabir warinayo bukhaari ku jira qofka aadaanka maqla yidhaahda allahuma raba hadi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamada alwasilata walfadila wabcatu maqaama maxmuuda aladi wacadta xallat lahu shafaacati yawma alqiyaama qofka waxa u xalaalowda uu helayaa maalinta qiyaame shafaacadayda ayuu rasuulku alayhi salaatu wasalaam marka asbaabahaas ayaa kamida kuwa lagu helo shafaacada rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay sheekhu shafaacada hadalkeeda haddii intaa aynu kusoo koobno waxaynu ku yaro daraynaa un shafaacada dadku waxay ugu qaybsameen saddex qaybood qayb shafaacada diiday weliba shafaacada ahlulkabaa'irka loo shafeeco qaadayo oo ahlulbidaca khawaarijta iyo muctazilada ah madhabkooda inuu baadiliya baynu tilmaanay iyo qayb guluwi ku samaysay shafaacada oo ilaahay cid aan hayn intay caabudaan oo ay baryaan odhanayo waxaan u caabudayna in u baryaynaa si ay hadhow noogu shafeeco qaadaan sida ay sameeyeen nasaarada iyo mushrikiinta iyo bacdu hulaati suufiya wuxuu yihi sheekhu raximah llah wlmisaaqu ballankii aladi kaasoo akadahu llahu tacaala ilaahay uu ka qaaday min aadam nabiy llahi aadam iyo wa duriyatihi duriyadiisa uu ka qaaday xaqun mid xaqa weeyaan almisaaq waxaa looga jeedaa alcahdu baa looga jeeda macnahaana qur-aanka waa ugu soo aroora misaaqaas iyo ballanka ilaahay subxaana watacaala nebi aadam iyo duriyadiisa uu ka qaaday waxa uga jeedaa sheekhu kusoo arooraya xadiisa qaarkood oo aimada qaarkoodna ay saxiixiyeen sida xadiidka uu leeya rasuulku ina allaha akhada almihaaqa min dahri aadama calayhi salaam binacmaana yawma caraf faakraja min sulbihi kula duriyatin dara'aha fanasaraha bayna yaday ilaahay tabaaraka watacaala meesha la ihahdo nacmaan oo carafo u dhow ayaa uu kaga qaaday nebi aadam calayhi salaatu wasalaam caruurtiisi iyo duriyadiisa o dhan ballan caruurtiisii ayaa ilaahay subxaana watacaala uu kasoo saaray dhabarkiisa nasamadii ruuxdii laga abuuri lahaa deete ilaahay wuxuu u yeelay suwar suwarkii ha dhow toole marka la abuuro ee dad ay noqdaan ay yeelan lahaayeen buu ilaahay subxana watacaala u yeelay ilahayna arrinkaa waa awooda ilaahay subxaana watacaala marka nebi aadam hortiisu soo tubay caruurtiisi oo dhan deetana waa la hadlay ilahay qubulan si toosa buu ilahay ula hadlay ayuu leeyahy rasuulka alayh salatu wasalaam wuxuu yihi alastu birabbikum war rabbigii miyaanan ahayn qaaluu balaa shahidna ha waa tahay arrinka noocaasiyana waanu ka mara kacnay waxaa kaloo kamid ah adilada arrinta ayna tusinaysa xadiidka uu leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam yuqaalu lirajuli min ahli naari yawma alqiyaama waxaa lagu odhanaya ninka ahlu naarka kamida maalinta qiyaame arayta law kana laka maa cala alardi min shay akunta muftadiyan bihim bal waxaad ka warantaa wax allaale waxaa dhulka dushiisa yaalla haddaad adigu lahaan lahayd maanta ma isku furan lahayd oo ma bixin lahayd si naartaasi aada uga badbaado lagaaga saaro fa yaqulu nacam wuxuu odhanayaa ha ilaahay wuxuu odhanayaa qad aradtu minka ahwana min dalik arrintaa wax ka fudud baan kaa doonay oo waxaad haysataa adduun oo dhan bixi laguma odhan ilaahay keligii caabud oo ha u shariik yeeli macaasidii waxa ilaahay kuu diidana iska ilaali dee intaasoo quraa lagaa doona intaasana kaala fudud kana fudud inaad bixiso dhulkan oo dhan waxaa dul yaalla haddii aada lahaan lahayd qad akadtu calayka fi dahri aadam anlaa tushrika biya shay-an adoo dhawarka nebi aadam ku jira oo weli abuurkii rasmiga ahaa aan lagu abuurin ayaa waxaan ballankaaga qaaday anlaa tushrika biya shay-an inaad waxba ii shariik yeelin faabayta ilaa an tushrika biya shay-an waa diiday ilaa shirki inaad samaysa mooyaane marka maanta wax kasta haddaad haysan lahayd inaad isku furato xataa laguma ogolaadeen lagamana yeeleen sidaas ayaa markaa mihaaqa daaifatu min asalaf raxmat ullahi calayhim ay ku fasireen laakiin waxaynu baraarujinaynaa sida bacdu ahlilbidac ay yidhaahdeen ma aha dadka waxaa lagu abaal marinayo ee ay ku helayaan abaal wanaagsan ama ay ku helayaan waxa weeyaan abaal xun oo dee naara iyo ciqaaba mihaaqan maaha ballanka lagula xisaabtami maayo waayo caruurta nebi aadam ma jira mid kamid oo soo dhasha isagoo miisaaqa iyo ballankaasi xusuusan yaa garanaya imika maalintii nebi aadam ladikoo saaray maad garanaysa carafaad sida laysoo tubay xusuusanti waa maya soo macade qof xusuusani ma jiro dadkuna waxaanay xusuusnayn oo ay iloobeen oo haflada ay kaga sugan yihiin ilaahay tabaaraka watacaala ku ciqaabi maayo dadka waxaa lagula xisaabtamaya waxa weeye miisaaqa labaad ballanka labaad ballanka labaadna waa maxay waxa weeyaan sharciga ilaahay tabaaraka watacaala iyo mawqifka ay ka istaagaan marka ballankan labaad haddii ay kasoo baxaan oo shareecadan ay raacaan ee uhogaansamaan ballankii horena kuwa kasoo baxay bay noqonayaan haddii ballankan dambe ay kasoo bixi waayaanna ballankii horena kuwa buriye bay noqonayan sidaa ogeed bal ufiirsa aayaadka qur-aanka ilahay wuxu ui wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula cidna cadaabi mayna ilaa rasuul aan usoo diro oo dee rasuulka uu beeniyu raaci waayo ama uu khilaafo ilaahay mu hore waxaan cadaabaynaa cidda ballankii hore khilaafay ee ballankii hore ballankan kale ayaa laga dambeysiiyey kana ayaana cid waliba ay aragtaa oo ay maqlaysaa sidaas oo kale ahlu naarka yawma alqiyaama waxaa la weydiinaya alam ya'tikum rasulun minkum ba laleeyihi lama odhan miyaanan ballan idinka qaadin oo ballankaasad buriseen baad ku gasheen naar ee waxaa loo tilmaamaya ballankii labaad ee ah rusushii meesha ay ka istaageen iyo sida ay u maqli waayeen ta naarta ay ku galeen inay tahay tacaynkaasi sidaas awgeed ayaa dadka qaarkood oo dee rusulba aanay rusul u iman sida ahlulfatraha oo kale ahlulfatraha waxaa aha dadka udhexeeyey laba rasuul rasuulkii horena aan soo gaadhin mid dambana aan loo soo dirin wey ahlulfatra la yidhahda qolada caynkaasiya miyaa la cadaabayaa waxaa la odhanayaa naartaad gelaysaan waayo oo ballankii hore ayaad buriseen oo ballankii waa lagula xisaabtanaya waxaa lamida qofkii tusaale ahaan isagoo asaasiqa rasuulku u yimid qofkii waxa weyaan isagoo ilmo yara dhintay abaweynka labadiisa haddana tusaalahaan gaalo ay ahaayeen kafara ay ahaayeen dadka caynkaasiya miisaaqii hore lagula xisaabtami maayo ee yawma alqiyaama ayaa la imtixaamaya sida axaadiisa rasuulka alayh salaatu wasalaam ay tusay imtixaankaa ka kasoo baxana jannaa la geenaya imtixaankaaka ku dhacaana naar ayaa la geynaya aana taasi ina tusinaysaa qowlka dadka qaarkood ay dhahdaan aakhiro daarulcamal ma aha ee waa daaruljaza inaan cala itlaaq ahayn oo aakhiro acmaal baa jirta sida xadiidkaasinas dad baa lagu imtixaamaya oo camal lagu kalifaya laakin dadka badankooda acmaal loo diraya ma jirta aakhiree acmaashay adduunyada ay kusoo qabteen ayuun baa lagu abaal marinaya wuxuu yihi sheekhu raximahullah waqad calima allahu ilaahay waa ogaa tacaalaay fima lam yazal cilmigaas oo aanu ka suulin cadada man yadkulu ljanna jannada dadka gelaya tiradooda ilaahay waa oga iyadoo ilaahay tabaaraka watacaala aanu abuurin oo aanay jirin ayaa ilaahay ogaa inta jannada geli doonta iyo wa cadada man yadkulu naar naarta inta gelaysa tiradooda jumlatan waaxida ayuu ilaahay tabaaraka watacaala u ogaa oo maaha in qaar ay ka qarsoonaayeen ahlujannaha ka midi ama qaar ahlunaarka ka midi iyadoon la kala reebin buu cidda jannada geli doonta o dhan ilaahay ogaa tiradooda iyo ashkaastooda iyo acyaantooda iyo kuwa naarta geli doona falaa yuzdaadu fi da falaa yazdaadu fi dalika alcadad cadadkaasi waxba ku kordhi maayaan tiradaas oo inta ilaahay ogaa jannada inay geli doonto ayuun baa geli doonta walaa yunqasu minhu falaa yuzdaadu fi dalika alcadad tiradaa waxba laguma dari doono walaa yunqasu minhu waxbana lagama dhibi doono oo kuwa ilaahay u ogaa inay jannada geli doonaan jannay geli doonaan asbaabteedina waa la iman doonaan ay ku geli lahaayeen kuwa ilaahay ogaa inay naarta gelayaanna naar bay geli doonaan asbaabteediina waa la iman doonaan ee maaha mujarad cilmi illahi inay ku gelayaan naarta oo ilaahay ogaalkiisa aasun dadka ku abaal marin maayo ee isagoo ogaa waxay samayn doonaan iyo saniyo naar meeshay geli doonaan ayaa haddana ilaahay tabaaraka watacaala asbaabtii jannada lagu geliye uu sheegay tii naarta lagu gelayna uu sheegay mukalafiin buu ka dhigay iyaga ayaa markaa kala dooranaya hum aladiina yakhtaaruun ilahayna subxana watacala muu khasbin wakadalika sidaas oo kale ay afcaaluhum afcaashooduna saas oo kale weeyaan fima calima minhum wuxuu iyaga ka ogaa weeye an yafcaluhu inay sameeyaan afcaashooduna oo wixii ilaahay uu ogaa inay samayn doonaanu oo dadku waxay samayn doonaanu wixii ilaahay uu ogaa intaanu abuurin inay samayn doonaan tan waxaa kalifay sheekhu in idhaahdo dee cumuumu cilmi ilahi baa keensanaya ilahay shay walba waa ogaa cilmiga ilahayna waynu tilmaanay inuu ku tacalluqo bilmawjuudi walmacduumi walmustaxiil cilmiga ilahay inuu yahay saabiqun lilashyaa ashyaada mid ka horreya oo ilaahay maaha mid ashyaada ogaada markay dhacda un kadibsa inagu aynu nahay ashyaada iyadoon dhicin buu ilaahay ogi ilahay baa hi ina allaha bikulli shayin caliim shay kasta ilahay waa ogi wa kaana allahu bikuli shayin caliima ilahay wuxuu ahaaday mid shay kaste weligiiba ogaa cilmiga ilahay markaa kama horeynin jahli kama horeynin sida cilmiga khalqiga oo kale cilmiga ilahay nisyaan iyo ilowna kama waxa weeyaan daba iman doono wamaa kaana rabbuka nasiya hayste baa rasuulku alayhi salaatu wasalaam uu dhulka sidaa ugu xarxariiqaya ugu gugujinay madaxana hoos buu uforariyey mawqif adag baa la taagay waa qabrigii baa la dul taagay waa inay qofka naftiisa arrintaasi raadayso sida rasuulka alayhi salatu wasalaam iyo saxaabadu ay ahaayeen rasuulku alayhi salatu salaam halkaa qabrigaa markuu dadka kula hadlaayay oo kale waxaa saxaabadu yidhahda waxaad moodaysay in madaxa shimbiri naga dul saaranta oo taa macnaheedu anamaana dhaqdhaqaaqayn waayo haddii shimbiri halkan kaa fuushe geed ay ku moodo oo aad la dhaqdhaqaaqo soo duuli mayso markaas aanay u duulin da waa inu dhaqdhaqaaqa iska ilaaliso sida qofka shimbirtaa ilaalinaya dhaqdhaqaaqa uu isaga ilaaliyo ayaanu dhaqdhaqaaq iyo xarag o dhan ujoojinay bay dhahay sida hadalka rasuulka alayhi salaatu wasalaam uu noo raadiyey dabeete rasuulku wuxuu yihi maa min nafsin manfuusatin ilaa waqad kataba allahu makaanaha min aljanati wannaar ma jirto naf ilaahay abuuray oo aanu ilaahay qorin meesha ay janno ku leedahay iyo meesha ay naar ku leedahay xataa buqcadii jannada ay ka degi lahayd iyo darajada ay ka geli lahayd buu ilahay tabaraka watacala sii ogaa uu sii qoray ta kalena meeshii naarta ay ka geli lahayd saxaabada qaarkood baa waxay yidhahdaan rasuulka ilaahayow miyaanaan kitaabkaasun iska tala saaray waxaa la sii qoray oo camalkaba aanaan iska daynahay markaa rasuulku wuxu uhi qofku hadduu yahay min ahli sacaada kuwa liibaanta helaya guulaysanaya jannada helaya camalkii ahlu sacaaduhu samaynaya haddaad tiraa markaa kitaabkii baan tala saaranayaayo camalkii wanaagsanaa waan iska daynayaa waxaan doonaan samaynaya hadi waa calaamad tusinaysa lafteeda inay tahy min ahli shaqaawa maha xujo taasi kuu noqon mayso hadduu min ahli shaqaawa yahayna camalkoodu samaynaya marka rasuulku wuxu uhi icmaluu fa kullun muyasarun lima khuliqa lahu shaqaysta camalka ha daynine wanaagga sameeya xumaantana ka tago iska ilaaliya qof walbana ilaahay wuxuu u fududaynaya o u suurto gelinayaa wixii loo abuuray ee la ogaa inuu samayn doono marka qadiyadda caynkana cilmiga ilaahay tabaaraka watacaala saabiqaa tusinaysa saynu tilmaanay qadariyadii qulaada ahaa ee talax tegay hore ayaa cilmiga ilaahay saabiqaa jiiday oo yihi ashyaadu markay dhacdunba ilaahay ogaanaya sida uu ina tusinayo awalu xadiiin oo imaam muslim uu ku bilaabay saxiixiisa cabdillaahi ibnu cumar radi allahu canhu waxa u yimi laba nin yaxya ibnu yacmur iyo saaxiibki waxa ay ka yimaadeen xagga iyo kuufa waa xagga iyagan ka muuqday bay idhahdeen oo kasoo baxay qolo yatakafaruuna alcilm cilmiga aada u dalba waaba talabatu cilmi laakin ilaahay marad buu ku saliday iyo shubha maradu shubahaat wayaquluuna ina alamra unfun waxa ay leeyihiin wax ilaahay hore usii ogaa ma jirta arrintu marka ay dhacdun bu ilaahay ogaanaya bal qolada cabdullaahi ibnu cumar oo nooga waran saxaabadii rasuulka maanta adigaanu kaa helnay dabeetana waxa uu tilmaamay waxa weeyaan xadiidkii dheeraad qisadii jibriil ee arkaanta islaamka iyo arkaanta iimaanku ay ku jirtay oo alimaanu bilqadar uu kamid yahay waxaana cabdullaahi ibnu cumar ku yidhi waxaad gaadhsiisaan qoladaa haddii midkood uu bixiyo jabalu uxud oo dahaba sadaqo uu bixiyo inaan laga aqbalayn xataa yu'mina bilqadar ilaa qadarka uu rumaynayo waxaanad ku tirahdaan cabdullaahi ibnu cumar beri buu idinka yahay shaqana iskuma lihidin haddaan mid iyaga kamida qaban lahaana wuxuu ihi cabdullaahi ibnu cumar markaa wuu indhalaa inta idhahdo i soo dhaweeyaan sanka ka qaniini lahaa bui oon sankaba goosan lahaa nimankaa qadarka diiday marka waxay hadalka cabdullahi ibnu cumar culimada udaliishadeen qolada cilmiga ilaahay saabiqaa diiday inay gaala yihiin qof kadha ilahay ashyaadu mabuu sii ogeyn marka dhacdun bu ogaanaya hada kaafirun billah laakin qadariyada noocaasi way inqiraabday bay idhahdaan culimadio way baaba'day qadariyada imika cusuurta dambe joogta ilaahay khalqigiis iyo mashiicadiiyo bay diidaan laakin cilmiga iyo kitaabada badanaaba kuwa diida maaha kuwa cilmiga diiday waxyaabay xujaysta waxaa kamid a horena waynu u yara ishaaro waynu tilmaanay aayaadka tusinaya ama cilmiga ilaahay tabaaraka watacala ashyaada qaarkood ku tacliiqinaya ilaa linaclama minman man yatabicu rasuul minman yanqalibu calaa caqibey linaclama ba idhaha arrintaa waxaan u samaynay si aan u ogaano dee marka ilaahay buu sii ogay wey waxaanu qiblada u bedelay si aan u ogaano ka rasuulka bal raacaya haddii qibladii la bedeliya haddii kalaba iyo ka odhanaya waa ninkan qiblada bedbedelaya anigu raaci maaye cirbihiisa dib uga noqonaya marka waxay leeyiin de ilahay marka hore muu ogeyne oo arrinta bu xusan si u ogaan iyo aayaadka qur-aanka ee kale ee macnaha noocaasiyo tilmaamaya liyaclam allahu man yakhaafuhu bilgayb horeyna u tilmaano waxaynu nihi cilmigaa laba ah cilmun qabla wuquuci shay iyo cilmun bacda wuquuci qofku shayga intaanu dhicin isaga oo ogaa ayuu haddana odhan karaa shaygaasi inuu dhacay baan ogaanaya adigaan ibni aadamka baciidkaa baa odhan karaa jaamic faarixoo berbere ka imanay ayaad ogeed inuu berbere ka imanayo saad xaafadii haddana ka imanaysa ad odhanaysaa suuqii baan tegaya si aan usoo ogaado jaamic faarix inuu yimi inuu imanayo inaad ogeysaasi miyay miyay ka hor imanaysa ka hor iman mayso laakin shayga cilmiga la ogaado marka uu dhaco ayaa axkaamta ay ku tacalluqdaay oo ciddii samaysay lagu abaalmariyaa xasanatan aw sayi-atan kuu doonayaba ha noqdee marka cilmiga ilahi tabaaraka watacaala culimada qaarkoodna waxay ku fasireen ila linaclama inuu maxanu yahay ila linudhira si aanu umuujino oo aan uga dhigno shay waaqica wuxu uhi sheekhu wakullun mid kastaba muyafar waa mid loo fududeyey lima khuliqa loo wixii loo abuuray oo qofka haddii loo la abuuray isagoo min ahli sacaade la ogaa ahli sacaade inuu kamid yahay taasaa loo fudayn haddii kale lacagti wala acmaaluna bilkhawatim acmaasha halka laga eegayaana waa khawaatiim waxa ay ku gebagabowdo oo rasuulku wuxu uhi wa inama alacmaalu bilkhawaatiim acmaashu gebagabadeeda ayuun baa la eegaya oo haddaad weligaa wanaag soo samayso oo xumaan iyo gaalnimo aad ku khatimto khatimaadaasaa lagu eegi haddii qofku xumaan uu soo sameeyo sameeyo wanaag uu ku khatimana taasaa loo eegi lakin de man yadri dadka qaar baa laga in idhahdaan haddaba xumaantaan iskasii sameeya markay yara u dambaysa ayuun baan ka faa'idaysana oo marka u dambaysa waa goorma goorma noloshada tala ugu dambaysa miyaad og ma ogid oo dee warka ma haysid marka khaatimada acmaasha in loo eegayo qofkiio camal wanaagsan samaynayey in laga yaabo jannadii markay in yar uga harsan tahay inuu leexad u tilmaamay rasuulku alayh salatu wasalaam oo dabeetana uu sameeyo camalu ahli naar oo naarta sidaas uu ku galo khaatimada inay ku hagaagto ama ay kaa xumaatana adiga ayaa sababteeda leh ee arrin laguu khasbaayo maaha oo camal haddaad camal camal xun samayso oo xataa mid kuu qarsoona waxa laga ina khaatimadu ku kaa xumaato dadka qaarkood ayaa markii naftu ka baxaysa loo yimi laa ilaha illa dhaha markaasay yidhahdeen ana kaafirun biha laa ilaha illa da gaal baan waan ka gaaloobay galabka sheekii u yimi ninkaasi ee hadalkaas soo warinaya wuxu ui dadkii baan weydiiyey waxaan ku ihi war ninkan muxuu samayn jirta kaana mudmina khamr mid khamriga cadbo weliba daa'ima bu ah khamriga macsiyada noocaasi waxay sababtay in xumaanta noocaasee loogu khatimo nas'alu llaha xusna alkhatima wuxuu yihi sheekhu wasaciidu ka liibaanay man sacida waa ka ku liibaanay ku guulaystay biqadaai illah ilaahay bimacnaa uu sii ogaa inuu yahay mid liibaanay ee uu qoray uu qoray uu doonay uu abuuray washaqiyu ka guul daraysana man shaqiya waa ka ku guul daraystay biqadaai illah ilahay qadihiisa oo ilaahay uu sii ogaa inuu yahay mid xumaan samayn doona kiina rabbi tabaaraka watacala uula doonay ayib qadaha iyo qadarka culimada qaarkood waxaa waa isku mid culimada qaarkoodna waxay dhahaan qaduhu qadarka waa ka khaasaysan yahay oo alqada fi lugati alcarab waxa alinhaa dhamaynta shayga marka la dhameeya la idha qada fawakazahu muusa faqadaa calayh ay anhaa xayaatahu wey noloshiisii buu soo gebagabeyey fadhintu ku dhuftay macana waa dhintay qofka markaa qadihi maadaama inhaa uu yahay wuquucu lqadar baa qadaa la yidhaha bay dhaha marka wixii ilaahay uu sii qadaray uu dhaco ayaa qadaa la odhanaya tusaalaha taana ilahay wuxuu qadaray qofka hebel inuu maalintaa mucayankaa u dhinto sii qadaristaas qadar baa la dhaha magaceeda marka qofki uu dhintay wixii ilaahay sii qadaray uu dhacayna maxaa la odhanaya qadaa baa la odhanaya ba dhaha culimada qaarkood wuxuu yihi sheekhu waa aslu lqadar qadarka asalkiisu siru llahi tacaala waa sirta ilaahay ugu qarsoon fii khalqi oo ilaahay ashiyaada uu qadaray yaa ogde intayna iminka halkaa fadhida goorta aynu dhiman doono waxaa risqigeenu u noqon doono waxaa caruura aanu yeelan doono waxa weeyaan inaynu nahay ashqiya inaynu nahay sucadaa qof ogi ma jiro waa sir llahi fi khalqi waa sirta ilahay tabaaraka watacala khalqigiisa u dhex taala qadarka cilmulgeybka anu leenahay ilahay baa la gaaro cidin lama wadaagsan waa qadarka oo qofka sheeganaya keybka inuu ogyahay goorta kan uu dhimanayo iyo kan arsaaqada u helayo gabadha u guursanayo gabadhiisa goorta uu furayo caruurta uu dhalayo arsaaqada uu helayo ka sheeganaya arrinta inuu ogyahay waa mid sheeganaya inuu ilaahay maalintu ilaahay wax qadaraya uula joogad oo ilahay wax uu la qadaray isagu waa kufriya gaalima sidaa ogeed iddicaab cilmi lgeyb ama inuu ilaahay qadarkii isaga taalacsiiyo looxulmaxfuudki isaga la tuso la yihi waa kana akriso deetana halkaa dadka uga akrinayo taasina ma jirta de lawxulmaxfuudka ilaahay tabaaraka watacaala cidna ma ma ma tuso waa maxfuud waa mid la ilaaliyey cidina ma daalacan karto cidina waxba kama qoran karto lam yaali calaa dalika waxa dadka loo qadaray muu daalacan malakun muqarab malag ilaahay soo dhawey oo malaaigtu waxyaaba dadka loo qadaray intii ilahay uga sheegun bay koogta walaa nabiyun mursal nebi lasoo dirayna ma daalacan oo nebi maxamed alayh salatu wasalaam xataa keybka ma ogin wixii ilahay uga sheega mooyaane oo sida laga yaaba berkiin ad maqasheen inagii tilmaamay xadiidkii caaisha ee kuushu ay ka goday iyagoo safaroo meel degan deetana kuushii la waayey awgeed loo nagaaday iyadoo biyaan meesha lagu haysan aayaatu tayamum ay soo degeen dabeetana kuushii habeenka dhan loo nagaaday awrkii un inta la kixiyo hoostiisa laga helay law kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yaclamu ma qadarahu llah waqadaa wayaclamu lgeyb kamay qalsoonaatay waayo de wuxuu ogaan lahaa hadduu qadarka ilaahay la og yahay inuu ilaahay qadaray kuushaasi inay luunto iyo inay awrkaa hoostiisa ay ku qarsoon tahay dabeetana meesha biyo la-aan lama fadhiyeene lamana doon dooneena markii wuxuu odhan lahaa war anaa lawxul maxfuudka daalacdo oge hadan kasoo dhufta alka hoostiisa laakin de ma ogeen rasuulku alayh salatu wasalaam mana jiro qof rasuulka ka darajo sarreeya o odhan kara anu qeybka anagu aan daalacda noocu doonayaba ha noqde wuxuu ihi sheekhu watacamuqu ku xeel dheeraanshaha lagu xeel dheeraado iyo wanadaru fi dalika qadarka in la eego dariicat lkhudlaan hooga wasiiladii iyo wadadii loo maraya wey dariica bimacna alwasiila aariiqa alkhudlaanna waxa weeyaan waa bimacna alhaziima intisaarkii kasoo horjeeda iyo wasulam lxirmaan waa salaankii loo fuliyey wixii aad dooneysay in la waayo sulam waa salaan alxirmaanna waa wixii aad dooneysay in lagaa hor istaago o lagaa xirmaaniyo wa darajat tugyaan xadgudubka darajaadkiisa kuwa usareeya ayay kamid tahay falxadara kula alxadar ay ixdaruu ka digtoonaada kula alxadar digtooniye oo dhan min dalika arrinkaa inaad qadarka tacabuq ku samaysaan marka culimadu waxay yidhahdaan qadarka in laga hadlaa ma banaan tahay mise ma banaana qadarka in laga hadlaa way banaan tahay oo intaa waynaga ka hadlayna inay banaan tahayna waxayna tusinaya waaba rukun kamid a arkaan liimaan oo inaynu rumaynaa laynaga raba haddaynaan sooba hadal qaadino laysu sheegina kayfa yaxsulu liimaanu bi see loo rumayn kara kale aayaadkii qur-aankaaba qadarka sheegistiisu ay ka buuxdaan oo axaadiistii rasuulka alayhi salaatu wasalaam ayay ka buuxdaan laakiin eegmada qadarka in la eego ama laga hadlo ama la dhex galo la diidaya waata waxa weeyaan inuu qofku caqligiisa isticmaala oo baabkii qadarka aanu nusuusta un raacin caqligiisa u isticmaalo tol ilahay taa muxuu samey oo taa taasaa ka fiicnayd caqligiisa u isticmaalo laabudda an yastaslima shaku qofku waa inuu hogaansamo oo nusuustu sidaa ay sheegto waa inuu rumeeyo waayo qadarka wax kaa maqan waxa kaa maqanna waa kaybo dee kaybkana haddaad doonto inuu la mid noqdo kanaad aragto wy ya alimaanu bilgayb baa meesha ka baxaya iimaan bilgayb waxay macneedu shayga maqan in la rumeeyo maanaa shaygii maad arag inaad rumaysana waa lagaa rabaa marka haddaad tira anigu rumayn maayo ilaa uu la mid noqdo kan aan arkay mushaahadka dee iimaanka noocaasi ayaa kaa lumaya saas oo kale waxaa la diidan yahay tacamuq bilqadarka la diidaya waa in qadarka waxa weeyaan la ictiraado oo muran lagala hor yimaado taana iyadana waa la diidaya xadiidka rasuulku leh alayh salaatu wasalaam ida dukira asxaabii faamsiku ida dukira nujuumu faamsiku waida dukira alqadaru faamsiku macnahaasay culimadu ku xambaareen qadar marka asxaabtida lasoo hadal qaado afkiina hay maxay lagu soo hadal qaado haddii xataa wanaag lagu soo hadal qaado ha ka hadlina saxaabada miya ha amaanina may waa haddii xumaan laga sheegayo xumaan saxaabadu ay leeyihin hasoo hadal qaadina wey intabi waida dukira nujuumu faamsiku xidigaha marka la sheegana mus xidigaha ma ha kaba sheekayna haba soo hadal qaadina xataa magacyadu may macnuhu waxa weeyaan xidigaha ma haddaad aragtaan dad kaybka u daliishanayo waxa maqan wali mar haddii xidigaasi halkaa istaagay sanadkani waa barwaaqo arrinta noocaasi waa baadil afkiina ka haysto idinku hala dhex gelina qadarka marka la sheegana afkiina haysto maanaa qadarka haddaad aragtaan iyadoo si baadila looga hadlayo hadalka noocaasi ha ka qayb gelina ta sheekhu ujeeda markaa waa ta markaa taa ka digtoonaada oo leey falxadara kula xadar min dalik inaad qadarka nooca uga hadashaan inaad saa udhex gashaan nadaran eegma ahaan uga digtoonaada inaad saa eegtaan wa fikran fikir ahaan uga digtoona inaad ka fikirtaan qadarkii oo dariiqada noocan ee qur-aanka iyo sunadu si a usheegeen saana inaad uga fikirtaan waswasatan in wasaawas ay idinka galaan qadarka iyo shukuukna ka digtoonaada fa in allaha tacala ilaahay tawa waa laabay oo waa duuduubay cilma alqadar qada wixii uu qadaray ogaashihiisa can anaamihi khalqigiisa waa ka laalaabay oo ilaahay wuxuu qadaray marka ay dhacaan bay inagu ogaan karnaa inta aanay dhicinna cilmigeedu waa inaga laalaabayi wanahaahum ilaahay waa ka reebay can maraami ee can talabi inay doonaan oo ay isku dayaan inay gaadhaan kama qaala tacaala fi kitaabisa ilahay kitaabkiisa kuuri laa yus'alu cama yafcal ilahay wuxuu samaynayo lama weydiiyo wahum yus'aluun dadkaa la weydiinaya waxay samaynayaan limaada baan ilaahay loo weydiin wuxuu samaynayo maaha in arrintaa lagu cilaynayo inuu mulkiga leeyahy ee sababta aan loo weydiinayn rabbi wuxuu samaynaya su-aal ba aan looga daba keeni karin waxa weeye liannahu ilahay afcaashiisa iyo axkaamtiisa oo dhami taqacu can cilmin wa xikma cilmi iyo xikmad bay ku dhisantay haddii ficilka la sameeyey cilmi iyo xikmad uu kasoo fulayna dee ficil su-aali ka daba iman karto oo tusaale ahaan lagu sifayn karo inuu yahay mid si khalada u dhacay maba noqon karaba oo ficilku inuu khaldamo waxaa keena cilmi la-aan baa keenta oo jahliya ama xikmad la-aan baa keenta ilaahayna subxaana watacaala cilmi iyo xikmad ba u leyay wax kastoo uu sameeyeyna bicilmin wa xikmatin buu ku sameeyey mar hadduu bicilmin wa xikmatin ku sameeyeyna su-aaliba kama banaano weyaan macnaheedu oo wax dhamaystiran oo si saxa u dhacay oo sidii la rabay waxa weyaan u dhacay faman sa'ala qofka weydiiye lima facala ilahay muxuu sidaa u sameeyey calaa sabiil ictiraad weeyaan de maaha calaa sabiil tacliil haddaad doonaysa inaad cillada ogaato dee tacliil axkaam axkaamta ilaahay qadarigaa asbaab iyo xikam iyo cilooyin ilaahay u sameeyey way leedahay qaarkood in laynoo sheegay baa laga yaabaa qaarkoodna aan laynoo sheegin laynaga qariyey kuwa laynoo sheegay waa isweydiin karnaa axkaamta ilaahay sharciga wuxuu ilahay waajibinaya wuxuu xaaraantinaynayana xikan bay leedahay ilaahay biduuni xikma shayga iskama diido ama iskama waajibiyo marka axkaamtii calaa sabiili tacalum iyo si waxa weeyaan naftu ay ugu degto iyo si looga qiyaas qaato waa la baari karaa tacliilaadka rabbiya ee qadariga iyo ta sharcigaaba gaar ahaan inta laynoo sheegay laakin calaa sabiil ictiraad baan la ogolayn inaad tidahdo muxuu ilahay sidan u sameeyey sidan waa khalad tala diidaya waa taa wey kufriga qofka sidaa yidhaaha bu uri fama sa'ala qofka weydiyo lima facala wuxuu sidan u sameeyey faqad radda xukma alkitaab kitaabka ilahay xukumkiisii buu radiyey waman radda xukma alkitaabina kitaabka ilahay xukumkiisa qofka radiyey aqbali waayaana kaana min alkaasiriina kuwa gaaladu kamid noqonaya kitaabka ilahay uu radiyeyna de waxaa kamid a laa yus'alu cama yafcal wahum yus'aluun wuxuui sheeku fahaadaakaasi ismulishaar wuxuu unoqonayaa hadalada soo horumare ku saabsan wixii la ictiqaadi lahaa lagu camalfali lahaa shareecada ku yimi gaar ahaan hadalada qadarka uu ka yidhi sheekhu fahaadaakaasi jumlatu maa shay duuduubkii weeyaan yaxtaaju ilayhi uu u baahan yahay man huwa qofkii ahaaday munawarun qalbuhu mid qalbigiisa la nuuriyey oo min awliyaa illahi tacaala ilahay awliyadiisa ka mida wa hiya taasi in ashyaada la rumeeyo oo lagu gaabsado darajatu raasikiina fi lcilmi cilmiga kuwa ku raasukay ee cilmigu u dhaadhacay cilmiga loo jeedaana waa cilmigii uu la yimi nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam darajadooda wey lianna alcilma cilmaan maxaa yeelay cilmigu waa laba cilmi cilmun mawjuudun fi lkhalq cilmi khalqiga dhex yaala iyo wa cilmun oo mafquudun laga waayo fi lkhalq khalqiga dhexdiisa aan oolin cilmigu waa laba cilmi khalqiga dhexooda yaala iyo cilmi khalqiga dhexooda ka maqan cilmiga khalqiga dhex yaalla waa maxay de waa cilmu shariica wey waa awaamirtan iyo nawaahidan ilaahay tabaaraka watacala iyo tashriicaadka rabbaaniga waa cilmigayna dhex yaalo waa kan kitaabki ilaahay waa tan sunadii rasuulku alayhi salaatu wasalaam cilmiga mafquudka ummadda aan dhex oolinna waa maxay waa alcilmu bima qadarahu llah waa cilmiga waxa ilaahay u qadaray taas ummadda ma dhex taalo waa arrin ilaahay tabaaraka watacaala u gaara marka shaygu uu dhaco ayuun baa la ogaan karaa ama waxaa lagu ogaan karaa waxyi ilahay tabaaraka watacaala rusushiisa uu waxyoolay caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila liman irtadaa min rasuul marka cilmiga mafquudkii waa cilmiga cilmulgaybka oo qadarkiia cilmiga mawjuudkiina waa cilmu shariica fa inkaar lcilmi cilmigii diidistiisa almawjuudi ee joogay kufrun gaali mooya ninka cilmu shariica diida aanu cilmulbatin kalaan haystaa shareecada waa iska khilaafaya ama lawxulmaxfuudkaan daalacanaya oo kaasan aanu ku dhaqmaya waa gaaloobaya wadicaau lcilmi cilmigii sheegashadiisu almafquudi ee maqnaana kufrun gaalimoy qofka cilmulgeybka sheegtayna waxa maqan baan ogi oo wixii ilaahay sii qadaray baan anugu ka warhaya kaasina waa gaalimo oo aayaadkii rabbi buu beeniyey walaa yahbutu liimaanu iimaankiina sugnaan maayo ilaa biqabuuli lcilmi cilmigii in la aqbalo mooyaane almawjuudi ee joogay oo cilmiga shareecada qofku inuu aqbalo oo ictiqaado uu hogaansamo ayaa iimaankiisa uu ku sugnaan karaa iyo wa tarki alab lcilmi cilmigii dalabkiisa inuu ka tago almafquudi ee la waayey oo qofku iimaankiisu wuxuu sugnaanayaa marka cilmigan shareecadee dhex yaalana uu rumeeyo oo uu la yimaado ictiqaado ou raaco cilmigan kaybki iyo qadarka ku tacalluqee ka maqana raadintiisa uu iska daayo intii looga sheego inuu kaga kaaftoomo taasi iimaankiisu ku sugnaanaya laakiin haddii cilmigii shareecadana uu waxa weeyaan aqbali waayo cilmigii kaybka maqnaana uu sheegto waa kufriya gaalimo kadalika waxa weyaan cagsigu hadduu idhahdo cilmu kaybkiina aqbali maayo waan diidaya cilmu shariicana aqbali maayo iyadana waa kufriya gaalimo wallahu aclam wsala allahu ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kasiira